walaa cadlan cadli laga aqbali maayo oo fa yacfuwa uu dhaafo alle canhu xaggiisa iska cafiyo ma dhacayso wy manaa yani yani markaan leenahay afcaasha noocani waa shirki oo waa gaalnimo ruuxa ku dhacaya ee samaynaya iyo acmaasha in la kala qaado waa daruuri masaladaasi in baraarujinteeda waa muhim dadkan samaynaya dad fara badan jahli baa ugeynaya aqoon daraa ugeynaysa wadaaddo wareeriyey oo waalay baa ugeynaya laakiin ayagu khayrdoon weeyaane waa tawxiiddoonoo jahli baa kalifay qaarkood waxa weeyaan maaragtay yani asbaab kalaa kalifayso oo macnaha waxa weeyaan dad wax garanaya maaha marka ruuxa camalkan sameeyey ee shirkigan ku dhacay markii miisaan la saarayana shuruud bay u bahanta waa masalo kale camalka laftiisa marka la xukumayana waa masalo kale oo kaa isaga waxba looga gaban maayo shardina uma baahnee kitaabkuna waa inay ku taallo sunnadana waa inay ku taallo inuu camalkaasi shirkiya shirki weeyaan baa la dhihi ruuxa soomaa markii miisaan la saarayo waa in la fiiriyo maxaa ugeeyey ma yaqaanaa ma loo cadeeyey xujada ma lagu ogay waa in la fiiriyo macnaha saas daraaddeed waxaan u leeyahay macnaha inaysan dad badan ka qaadanin dadka gaalaysiintoodii oo bulshadii aan la gaalaysanino yani meesha uusan takfiir inoogu soo gabanin iyo khawaarijta madaahibteedii macnaha saas wey macnaha ayib id cilladu waxa weeyaan kullu dembin dembi walba maxaa loo yidhi waxba laga aqbali maayo waxbana laga yeeli maayo maxaa loo yidhi id cilladu waxa weeyaan kullu dembin dembi walba muushikul gufraani dhaafidiisu miday dhowdahay weeye ila itikhaada niddi shariig samayntii mooye liraxmaani allaha naxariistale loo sameeyo mooye sababka aan waxba looga aqbalaynin waxbana aan loo loogu dhaafaynin waxa weeye dembi walba oo shirki ahayn in la dhaafaayo waa dhowdaho ilaahay inuu dhaafo subxana wa tacala addoonkiisa u dhaafo waa u dhowdah wuxuu tilmaamaya aayaddii ahayd ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay shirki ma dhaafo laakiin dembi kale ciduu doonu u dhaafa subxana wa tacaala dembi kastoo shirki ka soo haray id cilladu waxa weye kullu dembin dembi kastaay muushikul gufraani dhaafidiisu miday dhowdahay wey oo ay sigayso ku dhowdahay inuu ilaahay addoonkiisa isaga cafiyo hadduu ku geeriyoodo wey macnaha haddii yani waxa weye waxaa shirkaen addoonku ku geeriyoodo aakharana uu tago isagoo dembigii xambaarsan ilaahay subxaana wa tacala hadduu doonana wuu iska cafin addoonkiisa hadduu doonana ilahay subxaana wa tacaala cadaabku soo marina wuu ka soo goyn laakiin akhiiran maadaama uu tawxiid ku dhintay jannaduu ku dambayn sooma ayb laakiin hadduu shirki ku dhinto intuu dooniba hala ekaadee khalaas ruuxaasi janno way isdaayeen naarta unbuu ku abaadaya ruuxaas mana saas mana inahu man yushrik biاllah faqad xarama allahu calayhi aljanata wama'waahu nnaar ciddii ilahay u shariig yeeshaay alle jannadana waa ka xamirnimay xeradiisi iyo hoygiisuna waa naar buu alla yidhi subxana wa tacala ayb kullu dembin dembi walba muushikul gufraani dhaafidiisu mid ou dhowdahay weeye ila itikaada niddi shariig iyo mid la mida samayntii mooyaane liraxmaani allaha naxariistale loo sameeyo mid wax la wadaago oo la wadaaga wixii khaaska u ahayd iyo xuquuqdiisi iyo acmaashii cibaadadiisii khaaska u ahayd mid la wadaaga inuu ruuxu u sameeyo mooyaane dembi kaleo dhan ilaahay inuu dhaafay u dhowdahay hada wabillahi tawfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل فيما وقع فيه العامة اليوم ما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات وحيري في بيان ما أبو فصل يهي شيء عدينتي ووقع أي كدعا فيه لحدثة العامة تدوينها اليوم منت maa yafcaluunahu halkaasaa mu idin qoraya mimaa mu idin qoray sooma saasaa fiican oo mimaa shay ah yafcaluunahu ay samaynayaan cinda alqubuuri qubuurta agteeda ay ku samaynayaan iyo wamaa shay yartakibuunahu ay ku dhacayaan ay fuulayaan ama ku dhacayaan oo min ashirki shirkiga ah shirkigii alsariixi ee caddaa waalguluwi xadgudub almufriti oo xadda dhaafsan amwaati dadka dhintay lagu xadgudbo arrimahaasu kaga hadlaya yacni waxyaalaha qubuurta agteeda lagu sameeyey khaladaadka ah iyo shirkiga iska cad ee lagu sameeyo qubuurta agteeda iyo dadka dhintay xadgudubka lagu sameeyo oo xaddii addoonnimada inta la dhaafiyo iyo tabartoodii iyo awooddoodii xad ilaahnimo in la gaadhsiiyo saa loo ictiqaadiyo arrimahaasuu baabu yahay fasaluu yahay yacni wuxuu baabkii hore ama fasalkii hore wuxuu inoo soo qaybiyey qubuurta ziyaarada qubuurtu wuxuu u qaybiyey saddex qaybood qaybintaa iyadii waxay ahayd gogol xaag wuxuu usoo gogol xeedhanayay maqsuudkuna ahaa muhiimadiisuna ay ahayd fasalkan qaybta saddexaad oo uu ina yidhi waxa weeyaan yacni in ruuxii laftiisii la baryo meesha loogu tegay lagu siyaartay middaa iyada ah iyo munkaraad fara badan iyo khaladaad fara badan oo qubuurta marka la tago dadku ay ku sameeyaan arrimahaasu kaga hadlaya ama marka hore ruuxa la aasaba ama qabriga laftiisaba saas way macnaha wuxuu yihi waman cala alqabri siraajan aw qadaa aw ibtana cala adariixi masjida fainahu mujadidu jihaara lisunani alyahuudi waannasaara kam xadara almukhtaaru can da walacan facilahu kama rawaa ahlu sunan bal qad nahaa can irtifaaci alqabri wa an yuzaada fiihi fowqa ashibri waxa uu yidhi waman cidda awqadaa waa alif liطlaaq man ciddii awqada hurisa cala alqabri qabriga dushiisa siraajan faynuus ku hurisa ama tiriig aw amase ibtanaa dhista cala adariixi qabriga dushiisa masjidan masaajid ka dhista fa inahu midkaasi mujadidun wayni mid cusboonaysiiyey jihaaran si cad wuxuu u cusboonaysiinayaa lisunani lyahuudi yahuud jidadkeedii iyo wanasaara nasaaro jidadkeedii nasaari iyo yahuud jidadkoodii buu si cad oon qarsoodi lahayn ayuu u noolaynayaa buuhi macnaha ayib macnaheedu waxa weeyaan qubuurta oo yacni iftiin la geliyo la iftiimiyo ama faynuus ha lagu shido ama tiriig ha lagu shido ama mee ha la geliyo matalan waxa weya nal ha la geliyo oo kahraba ha la geliyo yacni ruuxii sidaa sameeya yacni waa nooc tacdiiminta ka mida waay nooc weyniinta qubuurta ka mida waay macnaha fitnoobid dadku inay ku fitnoobaanna keeni karta ama mehe qabriga dushiisaba masaajid ka dhista meeluu ku cibaadaysto maaha keliya inuu macnaa waxa weyaan uu noqdo uun masaajid mixraab lahoo manaarad lahoo shardi maaha laakiin meeluu ku cibaadaysto ilaahay uu ugu dhowaado masaajidka dushiisa ka samaystaay oo ka dhistaay ruuxiisaa yeelaayey yahuud iyo nasaaro jidadkoodii iyo dhaqankoodii buu si cad u noolaynayaa bulsho masaajidka oo qabri laga dhisaay waxaan dhihi lahaa masaajidda meelaha ilaahay loogu cabaadaysto ee lagu tukado iyo qubuurtu isuma dhowaan karaan layskamana duldhisi karo mana darsi karaan waa inay kala fogaadaan way macnaha sidaasaa loogu talagalay nebiga sal lla alay slam waatan soo marnay xadiidkii imaamu tirmidi iyo axmed iyo ay soo saareen saxaabadu markay ku yidhaahdeen ijcal lanaa daatu anwaat geedaan barakaysano noo samee nebigu wuxuu ku yidhi sal lla alay waslam allahu akbar inaha sunan buu nebi yuri sal lla lay slam inaha sunan waa jidadkii jidadkee wey waa jidadkii iyo yahuud iyo nasaaro waay maxaa yili nebigu gadaal wuxuu ku yidhi qult wuxuu yidhi qultum waaladii nafsii biyadihi kama qaalat banuu israa'iila limuusa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha marka in ilaahyo kale la samaysto ilaahay inta lagu kalsoonaan waayo waa dhaqankii yahuud iyo nasaaro wey macnaha saas weeyaan bal qubuurta oo lagu fitnoobo waa dhaqanka yahuud iyo nasaareed xadiid abu saciid alkhudri warinayo marfuuca oo bukhaari iyo muslim ay soo saareen ayuu nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam latattabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidiraac ummadihii idinka horreeyey jidadkoodii baad raacraaci doontaan oo weliba waxaad u raacraaci doontaan taako taako iyo dhudhun dhudhun yacnii in yar in yar baad u dabagelaysaan waay waxba xataa kaga hadhi maysaan xataa wuxuu nebi yuri sal lay waslam low salakuu juxra dabbin lasalaktumuuhu buu nebi sal lay slm xataa hadday maansalugalay godkeeda galaan waad ka dabagelaysaan buu nebi sal lay slm soo qaaye ma maansalugalay godkeed maxaa laga dooni meel cidhiidhi ah oo haddana qarmuun oo madow oo wax kastoo la necab yahay ay isugu tageen halkaa hadday galaan xataa waad ka dabagelaysaan buu nebigu sal lay slm markaasaa waxay yidhahdeen yaa rasuula allah alyahuud waalnasaara ummadaha horead leedahay jidkoodii baad dabageli doontaan ma yahuud iyo nasaara markaasaa nebigu wuxu yuri sal lay waslam faman yaa kale yaa kale buu nebi uri sal lay waslam marka wax alla wixii ay mareen oo dhan khilaafkii ay iskhilaafeen qaar inxiraafay oo qubuurta ku dhegay oo macnaha ilaahay keyrkii samaystay hadday jiraan qaar idinka midaa laga heli qaar akhlaaq ahaan u fasaada haddii laga dhexelo waa laidinka dhexeli xadiidka riwaayaadkiisa qaar ka mida waxay leeyihin xataa haddii qaar ka mida hooyooyinkood jidka dhexdiisa ugu tagan la helo idinkana waa laydinka heli bu nabig sal lay slam marka yani dhaqankan marka waa dhaqan yahuudeed yahuud iyo nasaare ka soo jeeda qubuurtan la weyneynayo lagu tacalluqayo oo masaajida laga dhiganayo waxaana kutusaya oo ku cad xadiidka caaisha waxay tidhi ummu salama ayaa waxay nabiga u sheegtay sal lay wasalam kaniisad ay ku soo aragtay ardulxabasha kaniisadda magaceeda waxaa la dhihi jiray maria markaasaa waxay nabiga u sheegtay sal lay slam inay kaniisadaasi aada u qurux badnayd sawiro aada u qurux badan yaaleen iyo nabiga uga sheegtay sal lay slam markaasaa rasuulku wuxu uhi sal lay slam ulaa'ika qawmun idaa maata fiihim alcabdu asaalixu danow calaa qabrihi masjida wasawaruu fiihi tilka suwar ulaaika shiraaru lkhalqi cinda allahi bu nabi sal lay slam yani kuwaasi waa dad markii nin wanaagsan ka dhinto ayay qabrigiisa dushiisa ka dhisaan masaajid markaasay sawiradaas qurquruxda badan bay ku sawiraan ilaahay intuu abuuray bay ugu shar badan yihiin alla agtiis subxana wa tacaala xadiis kaleo ibnu xibbaan iyo ay soo saareen baa nabigu wuxu uhi sal ly wasalam dadka waxaa ugu shar badan laba qolo qolo waxa weeyaan waa dadka ay qiyaamadu ku duldhici doonto iyagoo nool qolada labaadna waxa weeye waa kuwa masaaj qubuurta masaajid ka dhigto qubuurta ku tukada dadka ilaahay labadaasaa ugu shar badan buu nabigu ui salawatu rabbi wasalaamu caleyh waa xadiis saxiixa saas macnaa marka yacni masaaji qubuurta oo masaajid laga dhigto oo salaad lala aado lagu cibaadaysto dadka samaynayaay ilaahay waa ka fog yihiin subxana wa tacala ilaahay aada bay uga fog yihiinoo waa ka durugsan yihin xadiiska bukhari baa soo saaray bal nabigu sal lay slam markuu sii geeriyoonayo oo xanuunkuu ku geeriyoon lahaa uu hayaba maalmaha uu dhiman doono nabigu sal lay wasalam ayaa sida xadiidka cabdullahi bni cabaas uu warinayo bukhaari iyo muslimna ay soo saareen ayaa nabiga sal lay wasalam isagoo maro ay wejiga ka saaran tahay buu maradii iska qaaday marada mar alla markuu caburo ayuu marada iska faydaya marka dambena wejigu iska saaraya isagoo xaaladiisu saas tahay oo aada nebigu sal lay wasalam xaalad yani caafimaadkiisa uusan fiicnayn buu nabigu wuxu uhi sal lay wasalam lacnat اllahi cala alyahuudi waاlnasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajida yuxadiru ma sanacuu saasuu rwaayuu saxaabigu leeyahy lacnada ilaahay dushooda ha ahaato yahuud iyo nasaaro ilaahay lacnadeeda lacnadiisa dushooda ha ahaato nasaariya yahuud maxaa yeelay nebiyadoodii qubuurtoodii bay masaajid ka duldhisteen u fiirsada ma aha yacni wadaad ma aha welina ma aha yacni mid suufiyana ma aha waxa ay ka duldhisteen waa nebiyadii ilaahay subxana wa tacaala qubuurtoodii bay masaajid ka duldhisteen oo la hubo inay nebiye ilaah yihiin laakiin nebinimada iyo masaajidka qabriga laga duldhisaya isma leh nebiga laguma karaameeyo masaajidkiisoo qabri laga duldhiso maxaa yaele xaq ilahi wey subxana wa tacala saas way macnaha waa nebi oo waa rasuul ma keenaysa in qabrigiisa la dhiso saas way macnaha marka taasay lacnadda ilahay ugu dhacday yahuud iyo nasaaro taa marka waxay noo muujinaysaa ciddii ugu horreysay ee masaajidda dusha waxaan dhihi lahaa qubuurta dusheeda ka dhista oo qubuurta masaajid ka duldhista oo meel lagu cibaadaysto ka dhiga oo meelo lagu khalwoodo oo ilaahay lagu caabudo oo cibaado la raadsada ka dhigay yahuud iyo nasaaray ahaayeen nin alle ninkii dhaqankaa la yimaadana siduu sheekhuba ina yidhi wuxuu noolaynayaa shidadkii iyo dhaqamadii yahuudiya nasaaro ayuu noolaynayaa macna sidaas wey lanna nabigaa saa inoogu sheegay salawatu rabbi wasalaamu caleyh sheekhu marka wuxuu yidhi waman ciddii awqadaa hurisa waman ciddii awqadaa hurisa cala alqabri qabriga dushiisa siraajan iftiin yani faynuus faynuus hadda waa laga weynaada magaalooyinka hadda nal baa jire qubuurtuu nal la geliyo wa oo haddana weliba yani qubuurta qaarkeed waxaa la gelinayaa nal nooc nooca guduud oo casiin oo cadiin oo kan oo yani waxa weye waxaad moodaysaa magaalo dhan baad moodaysaaba meesha macna oo dad nool nool degan yihiin waxaasoo dhan waxaa loo samaynayaa dadka nool baa la doonaya in lagu fitneeyo ilan waxa qurquruxda badan ee biniaadamku waa iska jeceshahay ishiiyo biniaadamku waa iska jecel yahay waxa quruxsan waxa quruxsan oo yani aada u iftiimaya markii la arko waa la iskaga soo leexan oo ictiqaad baa laga ictiqaadin oo inay wax tari karaan baa la moodi oo saas way macnaa ciddii hurisa aw amase ibtanaa dhista masjidan masaajid ka dhista cala dariixi qabriga dushiisa fa innahu kaasi mujadidun midkii noolaynayo wey jihaaran si cad oo aan qarsoodi lahayn yuu wuxuu u noolaynayaa lisunani alyahuudi yahuud jidadkeedii iyo wanasaara nasaara jidadkeedii buu noolaynaya maxaa yeelay kan badanaa xadara intuu digay almukhtaaru almukhtaaru kii la doortay suubanihii la doortay intuu digay badana camdaa kan intuu ka digay badana oo walacana uu lacnaday faacilahu ruuxa samaynayana uu lacnaday badana kamaa rawaa siday wariyeen oo kale si- siday u wariyeen siday wariyeenba ahlu sunani axaadiista ehelkoodu siday wariyeen ha yani asxaabu sunan ragga axaadiista wariya iyo kutubta sunankaba sida ku soo aroortay nebigu sal alay wasalam in badan buu arrinkaa ka digey dadka samaynayana nebigu lacnaday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ha soomayna hadda xadiiskii soo marin ha lacnatullaahi cala alyahuudi waalnasaara buu nabi sal alay wasalam limaada maxaa loo lacnadaya lagu maagaya leanna qubuurta iyo masaajid ka duldhiseen ninkii marka qubuurta masaajid ka duldhisaayay lacnadda miyuu ka fakanaya yahuud ma ilahay ma wuxuu ku maagay jinsigoodaa lagu maagay calashaanay waxay ka dhasheen reer bani israa'iil mise waxaa lagu maagay waa cadcad yihiin oo kuwa madmadow iyagu lama lacnadayo miya maya mise qabiil gooniyaa lagu lacnadaya maya waxaa lagu lacnadaya ficilay sameeyeen muxuu yahay qubuurtiibay masaajid ka duldhiseen ninkii taas sameeyey ama ha madoobaado ama ha cadaado ama reer bani israiil ha ka soo jeedo ama soomaaliya ha ka soo jeede meeshuu doonay ha ka soo jeedeen ninkii ficilkaas sameeyaba lacnad waa ku dhacaysaa lacnatullaahi cala alyahuudi waalnasaara maxaa yeelay sababka loo lacnaday buu nabigu sheegayo qubuurtii nebiyadooday masaajid ka duldhiseen buu nabi uri sal lla alay slam ninkii qubuurta ama awliye ha noqoto ama nin caadi ha noqdo ka duldhisana waa kasii xag jiraa nebiyadiiba haddii la diido qubuurtooda in masaajid laga duldhiso macnaha ayib intuu nebigu lacnaday ama uu ka digay badana wey macnaha marka ayib axaadiisteedii waynu soo sheegnayo axaadiistaa badan ee soo marnay baa kutusaysa oo nebigu sal lay wasalam waa farbadan tahay bukhaari iyo muslim iyo asxaabu sunan iyo kulli bay ku taallaa macnaha ayib kan badanaa xadara intuu digay almukhtaaru suubanihii la doortay can daa kaa- kan intuu ka digay waa kee wey waa kan hadda lasoo sheegayo qubuurta in la dhiso oo masaajid laga duldhiso ah walacana intuu lacnaday badanaa faacilahu ruuxa samaynayana intuu lacnaday kamaa rawaa say wariyeenba ahlu sunani yani axaadiista dadkoodu sida ay wariyeen kutubta sunankana ku soo aroortay saas wey macnaha ayib sunanka markuu leeyahay macnaheedu kama wada hadda musalaxii ay muxadisiintu yaqaaneeno ahlu sunan marka la yidhaahdo waxaa loo yaqaanaa afarta soo ma abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i ibnu maaja baa loo yaqaana saa hadda laakiin kama wado ahlu sunanka wuxuu ka wadaa yani kutubta xadiiska o dhan buu ka wadaa leanna axaadiista lacnadu kusoo aroortay bukhaari iyo muslimna waa ku yaallaan saas way macnaha ayib bal iskaba dhaafay qadnaha wuxuu reebay nebigu sal lay wasalam can irtifaaci alqabri qar- qabriga ka kor noqoshadiisa kor noqoshadiisa ayuu reebay nebigu sal lay wasalam ay bilbinaa'i dhisme uu ku kor noqdo qabriga inuu dhismo ku kor noqdo ayaa la nebigu reebay wa an yuzaada in la kordhiyana wuu reebay nebigu sal lay wasalam fiihi qabriga dhexdiisa fowqa shibri taaka wax ka siyaadsan in lagu ba- in macnaha laga wa- in lagu siyaadiyo an yuzaada in la kordhiyo fiihi qabriga dhexdiisa fowqa shibri taaka wax ka koreeya ha taaka wax ka sarreeya ama ka koreeya in la siyaadiyo ayuu nebigu reebay sal lay wasalam qabriga koryeelidiisa waxaa kutusaya axaadiistan soo sheegnay waxaa kaloo kutusaya xadiidka jaabir axmed iyo muslim labaduba soo saareen wuxuu yihi jaabir bn cabdillaah nahaa rasuulu lahi sal ly waslam an yujasasa alqabru wa an yuqcada calayh wa an yubna calayh nebigu wuxuu rabay sal ly wasalam qabriga in la nuuradeeyo in la rinjiyeeyo in la dhaldhalaaliyo iyo in lagu dul fadhiisto qabriga in lagu dul fadhiisto ama lagu dul istaago nebigu waa reebay sal lay wasalam waxaa kaloo uu reebo saddexaad in la dhiso oo dushiisa dhismo laga sameeyo wa an yubna calayh isagii in kor loo qaadana nebigu waa reebay sal lay wasalam isla xadiidkaa jaabir riwaayada nasaa-i iyo keyrkii baa tilmaamayso nahaa an yubna cala alqabri aw yuzaada calayhi aw yujasasa aw yuktaba calayh qabriga in dushiisa la dhiso nebigu waa reebay sal lay wasalam in la siyaadiyo oo la kordhiyo oo caradii qabriga laga qoday laga siyaadiyana nebigu waa reebay sal lay slam macnaa waxaa laga wadaa carada xabaal bish- bilaashta laga soo bixiya xawaasha laga soo saaro unbaa dib loogu celinaya intaa ka badan lama siyaadin karo xaba caro kale meel loogama keeni karo dhagax kaloo dusha laga saar saariyo iskaba dhaaf oo lagu dhisee xataa caradiisii caro ka siyaadsanka ka badan lama saari karayo macnaha axaadiista nebiga sida ku sugan sal lay wasalam qabriga waxa uun loo siyaadada ugu sarraysa ee la gaadhsiin karo waxa weeyaan in uusan taaka ka badanin taakadaa inaan laga siyaadinin buu nabigu sal lla lay slam amray oo wixii taakadaa ka siyaadsan nebigu waa nahiyey sal lla lay wasalam saas way macnaha taakadaa laakiin waa la ogolyahay oo weliba qaabkan hadda loo sameeyo oo la yidhahdo tasniimka ah, yacni kurusaynta in qaabka kuruska geelo kale loo sameeyo qaabkaasi waxa weeye iyada lafteedu waa mashruuc oo waa sunno waa mashruuc in qaabka loo sameeyo caradiisii lafteediina lagu sameeyo intaana aan laga siyaadinin caradiisiina aan laga badinin dhismo lagu daro iskaba dhaaf dhismo dhagax la saara iyo dhismo lagu sameeyey iyo nuuradayn iyo waxaas waa diiday nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh guri laga duldhiso iska badaa masaajid laga sii duldhiso iska badaa qubad laga duldhiso iska dhaaf waxaasoo dhan yani waxa weeyaan iyagu warkoodu ma- lamaba hayo macana iyagu warkooda lama hayo ayib marka xadiistaa faraha badan baa kutusaysa nebigu sal alay wasalam uu ku diiday qubuurta marka yani qabriga marka meydka la geliyaba in kor loo qaado waa la diiday waxaa la diiday in la dhiso waxaa la diiday in la nuuradeeyo waxaa la diiday in dushiisa wax lagu qoro xadiiska hadda soo maraynay dushiisa in wax lagu qoraa la diiday oo far iyo yani waxa weye meel hebluu dhashay iyo maalin hebluu dhintay iyo halyey buu ahaan jiray iyo madax buu ahaan jiray iyo waxaan meelaha lagu xariiqay waxba kama jiro waa khuraafaad aan diinta ogolen wey macana in dushiisa wax lagu qoro nebigu waa rabay salawatu rabbi wasalamu caleyh qabriga dushiisa waxaa sugan oo axaadiista qaarkood ku sugan inuu qubuurta qaarkeed nebigu sal lay wasalam uu calaamad u sameeyey oo uu yidhi waxaan doonayaa inaan ku garto walaalkay a xadiiskaas waa sugan yahay marka calaamad yar oo uu ku aqoonsado qubuurta kale kaga garto intaa in laguu samayn karaa ruux laakiin waxa weeyaan intaa wixii ka badan nebigu waa reebay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waana la nahiyey in meel lagu cibaadaysto oo masaajida laga dhigto salaadii iyo masaajidii laysu keenana waxaan dhilaha qubuurtii iyo masaajidii laysu keenana iyaduna waaba ka seexan jirtaayo dee laan- taa lacnad baa kusoo aroortay hadday dhacdo oo jahli sida haddaba jirtaba masaajidii iyo qubuurtii isu yimaadaan sideed imaam axmed iyo keyrka ay leeyihiin haddii masaajidku uu horeeyo qabriga dib laga keenay waa in qabriga la faago oo meesha laga saaro lafihii wixii ku jira qubuurta muslimiintana lagu daro haddiise masaajidku dambeeyey oo qabrigu meesha awal uu lahaa masaajidka gardarro meesha lagu soo geliyo waa in masaajidka la dumiyo saas way macanaha laakiin ma wada joogi karaan mixraabka ha ku yaallo qabrigu masaajidka xagga dambe ha kaga yaallo meeshuu doonay ha kaga yaallo masaajid iyo qabri isuma imaan karaan hadday isu yimaadaan ama waa in qabriga la saaro ama waa in masaajidka la dumiyo labadaa kama dhexayso macnaha saas weeyaan ayib wuxuu yihi bal qad nahaa wuu reebay nebigu can irtifaaci alqabri qabriga kor noqoshadiisa ayuu reebay dhismo uu ku kor noqdo oo kor loo qaado wa an yuzaada in la kordhiyona waa reebay nebigu qabrigii fiihi dhexdiisa ay fi lqabri in la kordhiyo fawqa shibri taa ka wax ka siyaadsan in lagu kordhiyo nebigu waa reebay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiistaan soo sheegnay ayuu nebigu ku reebay sal lay wasalam waa xadiiskii aynu soo marnaye jaabir bn cabdillaahi ee nisaa iyo keyrkii ay soo saareen aw yuzaada calayhi buu nabigu nahiyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saas way macna wa kullu qabrin qabri walba qabrigaasoo mushrifun mushrifin dhe taagan qabri walba oo sarreeyo oo kor u dhisan faqad amara wuxuu amray nebigu sal lay wasalam bian yusawaa in lala simo dhulka a in lala simo qubuurtii kale een xaddii shareecada la tila la gudbinin in lala simo haakadaa sidaasuuna saxa ku asaxay alkhabaru xadiidku saasuu ku asaxay qabri kasta oo kor u dhisan wuxuu nebigu amray sal lay wasalam in la dumiyo hadday caro tahayna caradaa in meesha laga qaado lala simo taa ka lala simo an yusawaadaasi waxa weeyaan dhulka in lala simo meehee waxaa lala simayaa qiyaasta shareecadu ogolaatay oo taakadii ah macnaha saas weeyaan taakadii shareecadu ogolaatay taasaa lala simayaa qubuurta kaleetee sharciga aan la- aan khilaafsanayn qaabkay u samaysan tahay midaasaa lala simayaa inta siyaadadaana waa laga jebinaya ha waxaa taa ku tusaya xadiidka abulhayaaj imaam muslim baa soo saaray saxiixiisa abulhayaaj baa wuxuu leeyahay cali bn abi aalib baa wuxuu igu yidhi alaa abcahuka calaa maa bacahanii calayhi rasuulu llahi sal lla alay wasalam wuxuu nebigu ila diray abulhayaajow maan kula diro fariin nebigu iisii dhiibay iyo dardaaran uu ila diray maan adna kula diro wuxuu yidhi anlaa tadaca timhaala ilaa tamastah walaa qabran mushrifan ilaa sawaytah a yacni baalkan la yidhahdo timhaalka sanamka dhisan baalkan la yidhahdo maarata tidkaarka asnaamtan meelaha ka dhisan taallooyinka haddaad ku soo baxdo meel alla meeshaad ku aragto yacni burburi buu nabigu ku yidhi sal lla lay slam damsi ku sameeyo tirtir talabaad qabri kor u dhisan haddaad aragtana isagana lasin qubuurta kale oo taa ka un ka soo reeb wixii kaleo dhan dumi buu nebigu ku yidhi sal lla lay slam cali bni abi aalib ayuu fariintaa nabigu usii dhibay sal lay waslam isla xadiidkaasoo kale waxaa wariyey isagana fudayl ibn cubayd fudaalat ibn cubayd saxaabi la yidhaahdo nabigu wuxuu yihi amar nabi amara rasuulullahi sal lay waslam bitaswiyati alqubuur qubuurta in la simo oon kor loo qaadin buu nabigu amray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka xadiistaasoo dhan baa kutusaysa qabrigii kor u qaadanoo dhan in dhulka lala simo leanna waxa weye waxaa walaalayaal laga taxadaraya qubuurta dhismaheeda waxaa loo diidan yahay oo in macnaha kor loo qaado loo diidan yahay oo in la qurxiyo oo la naashnaasho la rinjeeyo oo la nuuradeeyo loo diidan yahay wax kale maaha ummaddan diinteedaa loo taxadaraya dadka caqiidadoodaa loo taxadaraya iimaanka dadkaa la ilaalinaya maxaa yeelay yacni wixii ugu horreeyey ee bini aadamku uu tawxiidka kaga inxiraafo baa waxay ahaayeen dhismooyinka la dhisayo saalixiinta qubuurtooda la dhisayo sida cabdullahi ibni cabbaas ka asaxday saxiixulbukhaari uu kusoo aroortay wuxuu yidhi qawmu nuux ha asnaamtay caabudi jireen waatii ahayd macnaha laa tadaruuna waddan walaa suwaacan walaa yaquuta wayacuuqa wanasra magacyadaasi asalkoodii waxay en buu yidhi magacyadaa waxaa lahaa dad wan wanaagsan oo saalixiina baa lahaan jiray oo qawmu nuux dadkiisii ah nebi nuux dadkiis wakhtigiisii ahaa dadkii wan wanaagsanaaye saalixiinta ahaa markay dhinteen buu shaydaan u yimid dadkoodii markaasuu ku yidhi meelihii qubuurtooda ahaa dhisa oo maxaan u dhisaynaa iyagii baad ku xusuusanaysaan ma aha caabuda marka hore dhihi maayo ilaan shaydaanku waxa weyaan waa khaa'in weye caabuda marka hore dhihi maayo laakiin wuxuu kudhihi waxaad ku xusuusanaysaan raggii khayr ka badnaa cibaadadoodii salaaxoodii wanaagiyoodii wixii baad xusuusanaysaan saas daraaddeed maslaxadaasaa ku jirta dhisa way dhiseen markay dhiseen qoladii ku xigtay wuxuu ku qanciyey qoladii markay tagtay horee dhistay qoladii ku xigtay wuxuu ku qanciyey uu ku yidhi maxaa loo dhisay hadday qubuurta kale la mid tahay maxaa loo taagtaagoo loo dhisay waxun bay la dheertay sooma haa bas marka iyaga waxun baa ku jiray iska barbarakaysta taataabta oo maaragtay barakaysta oo yaani salsalaaxa oo waka qoladaasi intaasu iyagana ugu joojiyey qoladii saddexaad markay timid nimankii yaqaanay ee cilmiga lahaa iyo aqoontiina dhammaatay ayuu ku yidhi caabuda waxa qubuurta loo dhiso oo loo taagtaagay wax kale ma ahee dadkan meeshan ku jiraaya awood bay leeyihin waxbay tari karaan waxbay idiin qaban karaan ilaahay baad usii mari kartaan u geysta baahidiinna qoladaasaa bilowday marka inay caabudaan soo ma jeede inxiraafkii ugu horreeyey ee bini aadam ku dhaca ee jidka tawxiidka laga leexdo waxa uu ka yimid qubuur la dhisay soo ma maantana ummadda nebiga sal lay wasalam ummadda nebi maxamed sal lay wasalam inxiraafkii ugu horreeyey ee la og yahay ee ummaddani ay jidka tawxiidka ka inxiraaftay waxaa ugu horreeyey qubuurta dhismaheeda iyadoo rasuulku sal lay wasalam uu noloshiisii oo dhan xataa maalmihii ugu dambeeyey uu dhimanayo uu ka dardaarmayey war qubuurta ha dhisina war qubuurta ha dhisina war qubuurta ha cabudina war qubuurta ha u dhawaanina war qubuurta ayaa haddana waxa weye ummaddii laga kari waaya marka waxa intaasoo dhan looga taxadarayo waxa weeyaan xikmadaasaa ku jirta xataa nebigu wuxu yhi sal lay waslam ha u tukanina xaggeeda xagga la iska dhaaf dhexdeeda ha ku tukanina xaggeeda ha u tukanina ilaa aakhiri yani maxaa yeelay waxaa la ogaa wixii hadda ka hor ka raacay bini aadamka qubuurta iyo weynaynteeda tii un baa laga yaabay inay haddana ka raacdo oo caqiidadooda iyo tawxiidkooda iyo cibaadadooda ay ku fasaado macnaa waana tan hadda dhacday wey macnaa saas weeyaan marka dardaarankaa nebiga hala qaatay sal lay waslam oo qubuuraha la dhisay jaanis haddii loo helay hala burburiyo yaan laga gabanin waxaad moodaa nooc waxaa inugu jira yani xataa ninkii waxoogaa wax fahmay cabsi baa ku jirta meeshan ama lagaaga soo boodaabu malaha isleeyahayo yani waxa wey si un baan uga cabsanaynaa wax inagaga soo boodi ma jiree jaanis haddii loo helay hala burburiyo oo qabriga heerkii shareecadu ugu talagashay ha lala simo gumburada waaweyn ee la caabudo ayagana waxa wey jaanis haddii loo helo hala burburiyo dhulka ha lala simo macnaha sidaas waa dardaarankii rasuulka sal lla lay wasalam saas wey macnaha yani iyagu dhismo keliya maba ayna ku gaabsanine way qurxiyeen taqriiban haddaad aragto qubuurta qaarkood masaaraadka waaweyn ee wadanka ku yaalla la ziyaarto qaarkood haddaad tagto weligaaba sida loo loo qurxiyey meel u qurxsuma ma jirtaba yacni xataa dhulka waxaa la goglay goglaan waddankaba oolinba saas way macnaha leanna waxay doonayaan dadkani wax ka gadma wax ka gadmi karoo dadkii laga gadi karaa la doonaya haddaad qabri foolxun meesha loogu yimaado war kan muu sida isu dhaamay dadku dhahayaan sooma wax weyn oo dadku yani qalbigooda ku weynaan karo oo qadarin karaan oo ka iibsami karo oo xoola ku bixin karaan oo waa in waxa meeshii laga dhigo waay siyaasaddaa marka meesha ku jirta macnaha marka nebigu sal lay wasalam ha la dumiye buu yihi qubuurta noocaas oo kale ah rasuulkaa dardaarmay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayib
وكل قبر قبر والباء مشرف تاجا أو كر أدسني فقد أمر وحو أمر رسولك صلى الله عليه وسلم بأن يسوى إن لنسمه يعني تاكو إن لنسمه يوحي كهوسيه هكذا سداسون صح كأصحي الخبر حديث كنا سداسو كأصحي رسولك صلى الله عليه وسلم الإمام مسلم أصلا صاري حديثه سان هذا أشاقني وحذر وودي النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أمده وحو أقدقي عن إطرائه آه. كحد قد بديس إن الواحد قد بإساق الإطراء وحل الأدام أما أنت أوه لقبت بديو تاسونا أمده كرب النبي صلى الله عليه وسلم أقدقي فغرهم مركا وحا كبيي إبليس إبليس با كبيي أمدي باستجرائه شيدا شدا أو شيتي أيوكو كبيي الاستجراء وحا لقوة يعني هو عير صدي آه. يعني هو شيتيو وحو عير صدي أو شيتو أباديي دنكي إساقو الربي طيب فخالفوه مركزي خلافين النبي صلى الله عليه وسلم جهرة سعب خلافين وارتكبوا وحين فولين أي سميين ما شيء قد نهى أو رابي نبي عنه الحديث ولم يجتنبوا من أين كفقان وحو نبي كفق هذا يلي صلوات ربي وسلام عليه معنى هذا وحوي ومدى وحو نبي كرابي عن إطرائه أما أنت سوء كحد قدبان حديثي إلى هيدا الشيء سبحانه وتعالى إن إضافيا إساق لفتيسا وحا تاكو تسيا حديثك بخاري وصوصار غير كبا من حديث عمر نبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله بن صلى الله عليه وسلم يعني هاي واحد قد بنا سيدا أي النصارى واحد قد بسي إنا مريم آه ووحي قارسيين ويل إلهي أما إله بيكدقين هير كانيga hay gaarsiinada nabiga sallallahu alayhi wasallam anigu adoon ilaahay un baanahay ee waxaad itirahdaan adoonkii ilaahay iyo rasuulkiisii dhah inta iga badinina adoonkii ilaahay iyo rasuulkiisii intaas amaan igu filan in laakiin aad si bad meel kale isi gaarsiisaan oo adoonnimada heerkeeda i dhaafisaan oo xuduudii ilaahay aad iyo soohdintiisii aad gelisaan arrinka isaga amaya taasuu nabigu ka digaya sallallahu alayhi wasallam حديث كلا وإستغنى النسائي صو صاري الإمام النسائي حديث صو صاري بإسناد جيد من حديث أنس وحليه أنس ضد رسولك صلى الله عليه وسلم وحيكوي لهذين يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل تطبع النبي وحيكو إلى صلى الله عليه وسلم رسول كي إلهيو كي نوغو خير بدنايو كنوغو خير بدويل كي سأهايو سيد كنغيو سيد كنغويل كي سيأهايو وحاسي دلدلين مركز النبي صلى الله عليه وسلم ورددو waxaad doontaan dhaha ha yacni hadalkaas ama dhaha ama qaarkiiba dhaha laakiin shaydaan yuusan idin lunsanin shaydaan yuusan idin fududaysaninoo nebi ammaan intaad nebi ammaana isdhahdaan yuusan halkaa idinka soo gelin ha nebi ammaana nebiga weyneeya oo qadariya oo jeclaada intaas dhahdaan albaabkaa yuusan shaydaan idinka soo gelin saasuu nebigu leh sal alay wasalam laa yastahwiyannakum shaytaan anigu waxaan ahay buuhi maxamed addoon ilaahayna waanahay rasuulkiisiina waanahay manziladaa ilaahay i dejiyey in layga saramariyana ma jeclay buu nebigu sal alay slam saas way macnaa manziladaa ilaahay uu i dejiyey in layga saramariyo ma doonayo buu rasulku uri sal alay wasalam ayib haddaan marka doonayno inaan nebiga jeclaano oon qadarino ma inaan amarkiisa raacnaa mise waa inaan khilaafno waa inaan amarkiisa raacno laanna jacaylka dhabtaa waxa weeyaan amarkiisa iyo sharcigiisa la raaca waay qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah hadduu jacaylka ilahay dhab idinka yahay isoo raaca ilahay baa idin jeclaanaye jacaylka dhabtii waxaa ka dhasha inaad raacdo sharcigiisii barato sharcigu la yimid raacdo amarkiisii raacdo wuxuu daaku yidhi ka tagto taasaa ka dhalata laakiin wax alla wuxuu iga reebay oo dhanna waan samaynaya waanan jeclahay waa kaaf iyo kala dheeri waay kaaf iyo kala dheeri waay waan jeclahay wuxuu iga reebay oo dhanna waan dabaalanaya amarku isiiyo dhanna waan khilaafaya haddana waan jeclahay waan judbaysnahay kaaf iyo kala dheeri waay kala daa labadaas isma qabanayso macnaha sidaas weeyaan ayib marka rasuulku sal lla alay wasalam sidaasuu yidhi oo haygu xadgudbina buuri bal waxaad yani isgar isu miisaantaan hadalka nabiga sal lay wasalam iyo saaxib lburda hadalkiisa yaa akrama alkhalqi ma liman aluudu bihi siwaaka cinda xuduusi alxaadisi alcimami faina min juudika addunya wadarataha wamin culuumika cilmu allawxi waalqalami nebigu ku jeeda sal lay slam wuxuu leeyahay khalqiga kii ugu karaamo badnaayow balaayooyinka iyo masaa'ibta waaweyn markay dhacaan cid kaloon magan galo melihi oon adiga ahayn cid kaloon magan galo melihi oon adiga ahayn marka intaa muse ku gaabsanin wuxuu yidhi deeqda aada bixisay waxaa ka mid a adduun iyo aakharaba adduunkana adaana siiyoo bixiyey daradeeda oo aakhara ana adaa bixiyoo dadka siiyey ma ilaahay baa adduun iyo aakhara dadka siiyey mise nebi maxamed baa siiyey salawatu rabbi wasalamu caleyh intaa kumuna gaabsanina wuxuu yidhi wa min culuumika cilmu allawxi waalqalami culuumtaada qaarkeed qaar ka mid a ayaa lowxa lowxulmaxfuudka iyo qalinka ilaahay maqaadiirtiisa qoray culuumtoodu waa qeyb ka mid a cilmigaaga u fiirsada lowxulmaxfuudka cilmiga ku yaalla waxaa ka guda weyn cilmiga nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh lowxulmaxfuudka cilmiga ku yaalla iyo qalinkii wax walba qoray cilmigii uu qoray waa qayb ka mid a cilmigii nebi maxamed sal lay wasalam marka cilmiga nebiga ka guda weyn waa jacaylka nebiga waa waa la xadraynaya waa la jidbaysan yahay waa la qaadaya waa la marqaansan yahay nebigii baa habeenkaa meesha jooga wahaakada saasaa lagu leeya nebigaa lagu jecelyahay salawatu rabbi wasalaamu caleyh hay waxaad gudbina aawe aawe hay waxaad gudbina lawlaahu lam tukhlaq iddunya walaa daratuha hadduusan isagu jiri lahayn adduunna lama abuureen aakharana lama abuureen insina lama abuureen jinna lama abuureen malaa'igna lama abuureen nebi maxamed dartii waa waxaaso dhan loo abuuray bal hadalkaa ka warrama wuxuu ku yaallaa kitaabka mawliidka la akriyo mawliidkan isaga laftiisa lala judbaysan yahay buu ku yaallaa bal waxaa ku yaalla inuu nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi laga abuuray nuur laga abuuray nuurkiisana khalqiga intiisa kaleo dhan laga abuuray nuur baa laga abuuray nebi maxamed sal lay wasalam nuurkii nebi maxamed laga abuuray ayaa khalaa'iqda kaleo dhanna laga abuuray jibriil waxaa laga abuuray nuurkii nebi maxamed adduunyada nuurkii nebi maxamed ambiyada kale nuurkii nebi maxamed waxa dhanba nuurkii nebi maxamed bay ka yimaadeen isaguna nuur buu ka samaysanya fursoo qur-aanka ma beeninayso yani ilaahay subxaana watacaala bini aadamkan oo nebi maxamed ka mid yahay wuxuu ka abuuray aadam aadamna dhoobaa laga abuuray soo qur-aanka inama dhihin rasuulku sooma dhihin sal lay wasalam khuliqat almalaa'ikatu min nuur wakhuliqa aljaanu min maarijin min naar wakhuliqa aadamu mima wasifa lakum malaa'igtaa nuur laga abuuray jinka iyo shayaadiintana waxaa laga abuuray dab ololaya aadamood idinku ka farcateenna nebi maxamedna uu ka mid yahay dadka ka farcmay sal alay wasalam waxaa laga abuuray waxaa qur-aanka laydinku sheegay oo ah in dhooba ilahay ka abuuray subxana watacala waa masale macnaa waxa weeye qur-aankuna tibaaxay axaadiista nebiguna tibaaxayn salawatu rabbi wasalaamu caleyh weli marka wadaadaa ku dhegan nebi maxamed nuur baa laga abuuray aadamna isaga dartii baa loo abuuray adduunkana isaga dartii baa loo abuuray wahaakada cilmigiisu heerkaasu ah waxaasoo dhan waxay ka soo horjeedaa laa tatruunii kamaa atrat الnasaara ciisa bna maryam hay waxaad gudbina bu nabri sl lay slam inamaa ana cabdullah faquluu cabdullahi warasuuluhu maxay saxaabadii nebigu sal lay slam iyagaa dadka ugu jeclaaye oo ugu qadarin badnaa nebi maxamed sal lay wasalam maxay heerkaa u gaarhsiin waayeen markuu buusiri iyo rag dambe intay yimaadaan yani cabdiraxmaan zayleeci iyo yani uu sheekh weys iyo hadda intay yimaadaan nebi maxamed ay heerkaa gaarsiinayaan ma saxaabadiisay ka jeclaayeen salawatu rabbi wasalaamu caleyh maxay u gaarsiinayaan ma saxaabadaa gaabiyey oo nebiga qadarintiisii iyo qiimihiisii ka gaabiyey mise kuwanaa khaldan kuwanaa khaldan walaa shaka fi dalik saas way macana marka taasuu nebigu ka digayay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka yaan lagu kadsoomin zakhrafadaa iyo qurxintaas yaan lagu kadsoomin macna ayb wuxuu yihi waxadara wuu digay nebigu alummata ummadda wuxuu uga digay can itraa'ihi yacni ku xadgudubkiisa iskaba dhaaf isaga nabiga sal lay waslam fadligiisa iyo yani waa masale kale taas xataa iskaba dhaafe waxaa lagu xadgudbay yani nebiga sal lay waslam qabrigiisa kutubta qaarkood waxay qorayaan qabriga nebigu inuu xataa ka fadli badan yahay kacbada mar dhow bayba ahaydba doodu markay socotay habeenkuu nebigu dhashay waxay ka fadli badan tahay leylat lqadri waa nooc quluwiga ka mid itraaga nebigu sal lay slam uu ka digay nooc ka mid a halkaasay marka sii socotaa caradii lagu aasay baa yani kacbada laga fadli badnaysiiyey habeenku dhashay baa laga fadli badnaysiiyey macnaha leylat lqadri sida loo sii wado isagana waxaa la geedhsiiyey heer uluhiyo ilaahay uun heer uu leeyahay iyo xad uu leeyahay saas sidii loo waday baa la gaadhsiiyey nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ma aha jacaylkiisa marka xaaladaasi waa xaalad shaydhaanoo waa zalla uu dadka uu dadka geliyo wey shaydaan ee ma aha yani jacayl nebina ma aha shareeco nebina lama imaanin arrinka isaga wax yani waafaqsan kitaabkiiyo sunnadana ma aha waxadara wuu digay alummata ummadda nebigu wuxuu uga digay can itraa'ihi ku xadgudubkiisa xaddiisa in la dhaafiyo ilaahay uu dejiyey ayaa macnaha uu ummadda nebigu sal lay wasalam uu uga digay fagarahum ummaddii waxaa kadiyey ibliisu ibliis baa kadiyey bistijraa'ihi buu ku kadiyey jiidashada uu jiiday iyo kaxaysiga uu kaxaystay bistijraa'ihi yani eriyashada uu eriyaday ama yani kaxaysiga uu kaxaystay oo uu u kaxaystay sidii uu rabay oo laba mid ah laba qaybood waay dadka macnaha waxa weeyaan uu ibliis khalday dad xaqii nebigu uu lahaa sal lay slam bay ka soka dhaceen oo jacaylkii sharciga raacitaankiisii qadarintiisii axaadiistiisoo la qadariyo way ka soka dhaceen waxoogaa waxaa ku jira qallafsanaan ah ama goyn ah salligiisii nebiga lagu salinaya sal lay slam xuquuqdiisii qaarna waxa weeye xaddii bay dhaafiyeen waalxasanatu bayna sayi'atayn sayi'ati atafriid wa sayi'ati alifraad xasanadu sideedaba laba sayi'ay u dhaxaysaayo sayi'a la yidhaahdo gaabin meeshii loogugu talagalood ka soko dhacdo iyo sayi'a la yidhaahdo xadgudubo xad iyo soohdintii lagu talagalay oo dhaaftaba labadu marka dadku waa labadaas way macna markii nebiga xaqiisa la fiiriya salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa saddexeeya dad yaroo ilaahay u naxariistay oo xaqii rasuulkana gudanaya salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo jacaylkiisii raacitaankii sharcigiisa salligiisa qadarinta axaadiistiisa yani waxa weeyaan yani ku taagan isla markaa haddana aan xaddii ilaahay subxaana wa tacaala u yeelay aan dhaafinaynin oon xadda ilaahay subxana wa tacaala rasuulka sal lay wasalam aan u gudbinaynin saas way macana waa dadka yare ilahay u naxariista wey fakhaalafuuhu khaalafuu way khilaafeen hun nebiga ayay khilaafeen dadkaasi jahratan si muuqatay u khilaafeen wartakabuu waxayna fuuleen oy ku dhaceen maa shaygii qad nahaa uu reebay canhu xaggiisa walam yejtanibuu mana aynan ka fogaanin ha xadgudbina hadduu yidhi nebigu way xadgudbeen ha qubuurta dusheeda ha ku nagaanina hadduu yidhi way ku nagaadeen ha dhisina haddii uu yidhi way dhiseen ha nuuradaynina hadduu yidhi way nuuradeeyeenoo way rinjeeyeen ha u safrina hadduu yidhi way u safreen yacnii ha ka dhiganina ciid sanadkiiba mar ama bishiiba mar la yaqaano aada isugu timaadaan ha ka dhiganina hadduu yidhi way ka samaysteen laa tattakiduu qabrii ciida walaa buyuutakum qubuuran bu nabi sal lay slm qabrigayga ciid ha ka dhiganin ciidda waxa la yidhahdaa shay wakti inta loo sameeyo loosoo noqnoqdo waa ziyaaradii sheekh hebel waaye bishiisii baa la gaadhay maalinkiisii baa la gaadhay siyaado xoolaha lagu soo ururiyo waa la baxayaa xilligaasaa la tegaya waa ciidda wey macana qabrigayga ciid ha ka dhiganina qubuurta kalena ciid ha ka dhigana wey maana wuu reebay ciid bay ka dhigteen aniga hay ku xadgudbina buu yidhi way ku xadgudbeen wax walba oo nebigu reebay waa diideen wuxuu amrayna amarkii waa khilaafeen wuxuu daayay yidhina way tilaabeenoo waa gudbeen saas way macana walam yejtanibuu maysan ka fogaanin fandur fiiri bul marka sheekhu ilayhim bal iyaga fiiri bal xaggooda fiiri yacni iyagiyo bal acmaashooda fiiri qad qalow way xadgudbeen wazaaduu way siyaadiyeen wa rafacuu kor bay u qaadeen binaa'ahaa qubuurta dhismaheeda washaaduu wayna adkeeyeen oo way waxay ku sameeyeen bishiidi nuurad walaajuri iyo dhoobo la dubay walaxjaari iyo dhagaxyaan laa siyamaa weliba gaar ahaan fii haadihi alacsaari laa siyamaa waxaaban masiil iyo wax loo dhiga lahayn fii haadihi alacsaari sabanadan dambe xiliyadan dambe hadda la joogo baa wax loo dhigaba iyadu lahayn mukhaalafada heerka laga gaadhay macna ayib wuxuu yidhi fandur fiiri ilayhim iyaga yani bal u fiirso xadgudubkay sameeyeen iyo siday u siyaadiyeen iyo qubuurtii say u dhiseen iyo siday u qurxiyeenoo macnaha nuuradda iyo dhagaxyaanta la dubay iyo dhagaxyaan qurquruxsan oo guryahaba xataa aan lagu dhisanin sida loogu dhisa bal u fiirso khaasatan acsaartan iyo zabanadan dambe xilligan dambe gaar ahaan macnaha ayib waxaa ugu horreeyey wax dadka qubuurta saa ugu xidho oo qubuurta buunbuuniyo oo qubuurta dhiso oo yacni waxa weye heerkan gaadhsiiya oo ciid la tago oo sanad walba la taga ka dhigaayay waxaa ugu horreeyey nimankii la odhan jiray faatimiyiinta ama cubaydiyiin waana nimankii mawliidka bilaabay wey nimankaasaa ugu horreeyey inta la ogyahay qubuurta oo la waaweyneeyo dhismaheeda la dhiso adrixada iyo gumburada waaweyn oo la dhiso dadka oo loogu yeedho ayadoo xoola lagu bixiyo nimankaasa ugu horreeyey ayadoo loo sameeyo maalan waxa weye waqaf a alaab ay leedahay iyo guryo ay leedahay oo waqafa wax nimankaasa ugu horreeyey waa nimanka ay culimmadu yidhaahdaan ظaahiruhum alrafdu wa baatinuhum alkufru korka korena waa raafido waa shiico muuqaalka kore shiicay ka sheegtaan oo waxaasoo dhamma waxay ku samaynayaan magac la yidhaahdo aalubeytkii ha nebiga aalubeytkiisii magacaasay macnaha ku samaynaya yaanu qadarinaynaa hoos iyo gudahooda marka loo daadegana waa gaalnimo culimadu saasay ku qeexaan marka la yidhaahdo cubaydiyiintii waxay dhahdaan daahiruhum alrafdu wa baatinuhum alkufru bay dhahaan hoosna gaalay ka yihiin korkana waxay ka sheeganayaan inay raafido iyo shiica yihiin bay kor ka muujisanayaan macnaha nimankaasaa bilaabay marka nimankaasaa bilaabayoo yacni ku ibtileeyey ilaahay addoommadiisa subxaana wa tacaala qubuurta ku is- ku ibtileeyey fandur fiiri buu ihi ilayhim iyaga qad qalow xaala ay yihiin kuwa xadgu ay xadgudbeen wazaaduu way ziyaadiyeen oo warafacuu yani qubuurta dadka qubuurtii qubuurta ku jiray guluwi ku sameeyeen iyo xadgudub warafacuu kor bay u qaadeen bina'aha dhisteeda washaaduu way adkeeyeen ama way sameeyeen bishiidi nuurad bay macnaha ku nuuradeeyeen walaajuri iyo dhagax la dubay walaxjaari iyo dhagaxyaan iyadana yani waxa weeye musakhrafa wa manquusha dhagaxyaan la xarxardhay oo aada loo qurxiyey ayay ku sameeyeen macnaha ayib hadda maalan haddaad qubuurtan ku taalla meeshan karigo haddaad gashaan so qubuurta qaarkeed dhismaha ku yaalaayay waxa weeyaan yani dhagaxyaanta ku samaysan waxasdihii xaggee laga keenay aad baad ula yaabay marka waa dhagaxyaantaas nuu qurqurxsan iyo qoraallada lagu samaynahayo iyo nuuradaynta iyo nuuradda hadda waa horayba ahayde yani waxa weeyaan kuwa iyagaa wey macna ayib laa siyamaa waxaan loo waxaan loo dhigaba lahayn laa siyamaa waxaan masiil iyo wax loo dhigaba lahayn fii haadihi alacsaari zamanadan dambe ee hadda aynu joogno xilli waqti joogay sheekhu joogayba waa isla waqtigana wey macnaa zamanadan dambe ayaan iyagu wax loo dhigaba lahayn mukhaalafadu heerkay gaadha wey macnaa ayib walilqanaadiili calayha awqaduu wa kam liwaa'in fawqaha qad caqaduu ha wa awqaduu way huriyeen calayhaa dusheeda waxay ku huriyeen lilqanaadiili faynuusay ku huriyeen يعني وجمع قنديل قنديل كوحل إلى هذا مصباح كالكوب كوكب في وسطه فتيل بلده يملأ بالماء والزيت ويشعل تسأل إلى هذا يعني هو فينوس سيدا حديكتو كلا لحظة أي واحد لقى قلنا يا باشا دبالة دليلا دبالة دا لحظة لقى قلنا يا مركزها واحد لقى شبيا بيو يسليد مركزها هو ريسا باشا إلى هذا يعني مشمع من لنا مشمع عصو كالتوي معناها أو قديم أه sal weyn oo baadiya xataa hadda waa la isticmaalaa taqriiban dubaalad baa la gelinayaa faynuustan adigu reer magaalkoo la yara yani uun yani oo yaro tadhawurtay way macnaha tanoo macnaha asalkeeda bilowgeedii hore weye macnaha marka waa uu nooc faynuusta ka mid awqaduu way huriyeen calayhaa dusheeda ayay lilqanaadiili ku huriyeen wa kam liwaa'in kan badanaa liwaa'in calan qad caqaduu intay gunteen fiihaa xabaalaha iyo qubuurta dushooda weynayn ay weynaynayaan daraaddeed macnaha imisaa calan ka taagan imisa calanka rag baaba kula madax baayba oo calanla loo bixiya calanle yani calanla la yidhahdaayo qubuurta calankeeduu qaadaa oo soo sameeyaa oo ka taagaa oo waba kaaba waaba daa'ifa quburiyiinta ka mida way macana saas weeyaan intaasoo dhan ujeeddo kale ma leh wax kale maa waxaasoo dhan waxaa la doonayaa uun waxaan in dadka loo weyneeyo oo quluubtooda lagu weyneeyo say ugu soo xidhmaan cibaadadooda ugu soo xidhanto salaadooda ugu soo xidhanto xoolahooda ugu soo xidhmaan oo lacagtooda ugu soo xidhanto oo waxaan kadaata macnaha waxa weye ujeedada ka dambaysa waa intaa macnaha wa kan badana liwaa'in calan badana fawq qad caqaduu intay gunteen fawqahaa qubuurtaa dusheeda intay calan ay ka dul gunteen badanaa way ka taageen wey macnaha wa nasabuu intay taageen badanaa alaclaama calamyaal iyo waraayaati bandiirado waa isku macno dhow yihin waftatanuu waxay ku fitnoobeen bilacdumi bay ku fitnoobeen lafihii arrufaati ee macnaha baaliyoobay lafa baaba'ay oo baaliyoobeyna way ku fitnoobeen meydkan meesha yaalaaya waa lafa dhammaaday haddaa hadda qodaan oo hadda la qodo waxa uu loogu tegi lafa un cara cuntay soo ma lafahaasay wax ka doonahayaan oo la dul gabran yahay oo xooluhu ku dul gowracan yihiin oo yacni baahi oo dhan loo keensanaya oo iskaba dhaaf isagoo loo tagee meeshan iyagoo la joogaa laga cabsanaya oo la leeyahay dhulkuu taaka taaka ugu jiraa muxuu taaka taaka ugu jiraa miskiinka dhintaye ilaahay wixii uu yani sameeyey ilahay buu kala kulmay hadduu xumaana ilahay buu kala kulmay haddii uu wanaagsanaana ilahay buu kala kulmay subxana wa tacala laakiin awood iyo tabar iyo ma jirto saas way macnaha bini aadan intuu noolaabay tabartiis ka daciifahay markuu dhintayna wax u soo kordhay ma leh maxaa qabriga gudihiisa ugu soo kordhay oo xoog ah oo awood ah oo tabar ah قوموسا دولك تاكا تاكا وقلي wadaadada cajiib waay alimaamu suyuuti calayhi raxmat ullah marmar baa waxaa la yidhahdaa yuu baabkaas yani shadaxaad buu samayn jiraa la yidhahda sheekh ka mid ah culimadii noo akrin jiray darsiga ayaa wuxuu noo sheegay waxaa la weydiiyey buui suyuudi maalin maalmaha ka mid a reer kaahira ayaa laba nin oo ka mid ah buu nin walba wuxuu ku dhaartay siyuuti wuxuu ahaa yani asyuut meesha la yado ku dhashay oo masra nin laba nin oo reer kaahira baa nin walba wuxuu ku dhaartay xalayto inuu sheekh cabdilqaadir jiilaani isaga la baryey oo isaga gurigiisa marti ku ahaa weliba xaaskiisuu ku furay wuxuu yidhi saddexdii bay xaaskayga uga tahay hadduusan sheekh cabdilqaadir xalay ila baryin mid kalena sidoo kale u yidhi mid kalena sidoo kale u yidhi xaasaskii maxaa furmaya maxaase joogaa la yidhi siyuudhiyow siyuudhi wuxuu ku jawaabay reer kaahiro oo dhan hadday ku dhaartaan inuu xalay la wada baryey midna xaaskiisu ka furmi mayso maxaa yeelay awood buu leeyahay buui uu kula wada baryo u fiirsada yani waxa wey waa nin culimada ka mid ah waxaan caadada iyo dhaqanku hadduu haalib noqdo xataa yani raggii cilmiga lahaabuu marka qaarkood saamaynaya wax kale iska badhaafay maana markuu noolaa reer kaahiro o dhan muusan la baryi karin markuu dhintay kadib miyuu la baryi karaa ha waxba kama jiro wax ka jira male waa uun khuraafaad macnaha uun la waaweyneyey oo la qurqurxiyey mooye laakiin asal iyo raatoona ma laha macnaha saas weeyaan ayib wanasabuu way taageen alaclaama calamyaalkii bay taageen waraayaati iyo yacni bandiiradihii ayay taageenoo qubuurta dusheeday ka taageen khaasatan maalinta ciidda oo la isugu imaanayo wey maalinta macnaha siyaaradaba waftatanuu waxay ku fitnoobeen bilacdumi lafihii bay ku fitnoobeen alrufaati ee baaliyoobay lafa baaliyoobay ayay wax ka doonayaanoo ay dhibaatooyinkooda u keensanayaan inay wax uga qabtaan ama dheef u raadsanayaanoo ay yani u keensanayaan codsiyadooda macna bal iskaba dhaafe naxaruu way gowraceen oo way dhuundhabeen fii sawaaxihaa banaanadeeda fii suuxihaa mid imi sawaaxiha bal naxaruu way gowraceen fii sawaaxihaa qubuurta banaanadeeda waxay ku gowraceen annaxaa'ira xoolo badanoo la gowracay kuwo la gowracayo la dhuundhabay geelow adhiyow lo-ow yani maxaa daadsan meesa waa la hilbo waranaya saas mana hilib baa meesha ka buuxa ayib ficla ulitasiibi xaalo uu yahay midkaasi gowraca qubuurta agteeda lagu gowracayo ee banaankeeda xoolaha ay ku gowracayaan ficla ulitasiibi xaalo uu yahay siidaynta kuwii loo nisbeeyey siidaynta kuwii u saaxiibka ahaa ficilkooda xaalo uu yahay walbaxaa'iri iyo baxiirooyinka kuwii u saaxiibkaa ficilkoodii xaalo u yahay tasyiibku maa jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin waay albaxaa'iru waa jamcu baxiira tasyiibkuna waa ficil ay jaahiliyadu samayn jirtay oo saa'iba waxaa la yidhaahdaa geela ama xoolaha ay asnaamtooda siiyaan yani maalan markii hashu ay toddoba nirgood isku xijiso toddoba da-ood bay dhashay dhadig dhashay toddoba nirgoodo isku xigay dhashay ama shan nirgoodo isku xigay dhashay intaa markay dhasho hashaasi waa hal boqran saas daraaddeed waa in asnaamta la siiyo sanamkaa loo nadrayaa isagaa loo xidhayaa yacni waxa weeye markaasaa macnaha la maali maayo biyo hadday ku soo arorto laga celin maayo dhegtana waa laga dilaacin si loo garto macnaha waxa weyaan maaragtay inay hashani tahay hashii asnaamta saasay ugu ooli marka weligeed iyada iyaga u socon ilaa inta loo soo qabto loo gowraco jaahiliyadii baa samayn jira hadda soo saas lama sameey marka qaar baaba loo koriyaaba yaraanta neefku markuu yar yahay baa loo korinaya sheekh hebel baan ugu tala gashanaya buu leeyahay ha markaasuu ama dhegta ka dilaacin ama waxbuu ku xidhi ama calaamuu u samayn sheekh hebel baa loogu tala gashan ama awowgay baan ugu tala gashanaya buu kuleeyahy siyaarada awow baan doonhaya inaan ku gowraco yaraantuu u korinaya uu cayilin ha heerkii markii uu rabay uu gaadho buu marka ku gowrici ficla ulitasiibi wey marka saas wey macnaha baxiiraduna waxa weeyaan iyaduna yani macnahaasi ku macno dhowday macnahaaday isku dhacday waa yani iyadana waa xoolahaas iyaduna ay u sii daynayaan asnaamta ay u geyn jireen wey macnaha saas weeyaan ayib marka dhabarkiisa la isticmaali maayo caana laga maali maayo taqriiban waxa wey dhogor laga goosan maayo lama isticmaalayo marka baxiirada ma toban nirgood markay dhashaa ma shan nirgoodba saa'ibada goormay sii daayaan oo isku macno dhow yihin adiga macnaha saas weyaan adigu waxaa ka dhexeeya un jaahiliyadii xoolihii asnaamtooda ay u nadri jireen oo u xidhi jireen oo u gowrici jireen weeyaan kuwanuna bedelkii kuwaasi dhagaxyaan ay u gowrici jireen bay kuwani qubuur iyo dad dhintay oo ku jiray u gowracayaan waxaa iskhilaafsan un marka kuwanina waa qubuur iyo dad ku jira kuwaasina dhagaxyaan ubay ahaayeen laakiin wax kale ay ku kala gedsiin ma jirto macna ayib bal naxaruu way dhuundhabeen fii sawaaxi sawaaxihaa bannaanadeeda qubuurta bannaankeeda waxay ku dhuundhabeen annaxaa'ira kuwii la dhuundhabahayey la gowracay xoolaha ficla ulitasiibi xaalo u yahay kaasi ama facaluu way sameeyeen ficla ulitasiibi sii daynta neefkii oo la sii daayo faraha laga qaado oon la raacin oon la celinin wey macnaha ayib walbaxaa'iri kuwii dhagaha loo jeexay ha min al- waxaa laga keenay yani baxrigaasi waa jeexidda waay dhagta jeexitaankeeda laga keenay laakiin waa xoolahaas salaamta la siinay wey macnaha wa ficla yani wa ficla ulilbaxaa'iri waay ficilkoodii oo kaleeto wey macnaha waltamasuu way dooneen way dalbeen alxaajaati dano ayay ka dalbeen iyo baahiyo min mawtaahum kuwoodii dhintay bay baahi ka dalbadeen dantooday dano dano ay leeyihiin bay ka dalbadeen a waama dhib in la qaado ah ama dheef iyo manaanfacaad in la helo ah waittakhaduu waxay ka dhigteen ilaahahum ilaahooda waxay ka dhigteen hawaahum hawadoodii hawadoodayna ilaah ka dhigteen waana midda baadiyeysa waay hawada ilah laga hawada waxaa la yidhahdaa wixii kula qumanaada oo naftaadu kuu akhrido ooy kuu sheegto oy kuu qurxiso inaad ka raacdo adoo weydiinin maxaa daliil ah maxaa markhaati ah maxaa yani waxa weye kutusaya maxaa qur'aan ah maxaa sunno ah waxani inuu sax yahay inuu khaldan yahay adoon weydiinin naftaadu waxay kuu qursaba haddaad iska dabagasho hawa caabud baa tahay saas wey macnaha hawa caabud baa tahayo yani waxa weeye laba meelood bay dadka uga timaadaayo shahwana waa ku timaadaa shubhana waa ku timaadaa shahwada waxaa la yidhaahdaa yani waa jacaylka nafta maalan waxa weeye adduunyadaasay naftu jeceshahay xaaraamtii bay ku sii dayn yani zinadii baa lagu sii dayn waxyaalaha waxaa la yidhahdaa shahwa la yidhahdaa shubhadana waxaa la yidhahdaa shay diin isaga kaa dhiga shay diin isaga kaa dhigo intuu daliil isaga kaa dhigo aad daliil ahaan u qaadato diin ahaan aad u samaysanayso haddana u samaynayso haddana khaldan marka ama shay shubha ha noqdo ama shay shahwa ha noqdee shaygu mar haddii inta lagu qurxiyo naftaada kuu qurxiso aad ku raacdo adoon daliil weydiinin iyo ilaahay muxuu ka qabaa iyo rasuulkiisu muxuu ka qabaa sal lla alay wasalam waa waxa weeyaan waa hawa raacnimo wey hawadiisa ninkii saa u raacana ilaah buu ka dhigtay saas wey macnaa afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaa wa adalahu allahu bu alla yidhi subxana wa tacala ninkii hawadiisa ilaah ka dhigtoo caabuday oo allana uu baadiyey subxana wa tacala bal ka warrankaa isaga ha yaa yaa hanuunin karay ma jirto wey macnaa ayib waltamasuu way dalbadeen alxaajaati danahooda ayay dalbadeen oe codsadeen min mawtaahum kuwoodii dhintay bay ka codsadeen markii hore qabri la dhisay ku bilaabatay awliyada hala ixtiraamay ku bilaabatay kadibna waxayba gaadhayba awliyadii in la baryo oo la caabudo meel la joogaba oo ilaahay xuquuqdii wixii ilaahay gooni u ahaa in la siiyo heerkaasay markii dambe ku dhammaatay macnaha meel yar bayna ka bilaabatay markii horeo qabriga oo waxoogaa kor loo yara qaaday waa min baabi sadi daraa'ic shareecadu meel fog bay wax ka fiirinaysa markay leedahay qabriga yaan kor loo qaadin meel fog bay wax ka fiirinaysa saas wey macnaa waxyaalo aadan adigu markaa aadan qadarin karin oo saadaalin karin oo soo socda oo waxaan ka dhalan karaa bay shareecadu ka taxadaraysa saas wey macnaa war qabri dhagax dusha laga saaray ama waxoogaa la yaro dhisay si baldaadka looga ilaaliya maxaa ku jiraa lagu leeyahy waxa ku jiraayo waa la caabudi doonaa a oo dad baa ku gaaloobi doona oo dad baa cadaab ku geli doona taasay shareecadu fiirinaysaa macnaa ayib waittakhaduu waxay ka yeesheen ilaahahum ilaahyaashooda waittakhaduu waxay ka yeesheen hawaahum hawadooda ayay ilaahahum ilaahyadooda ka dhigteen qad saadahum waxaa ugaarhsaday ibliisu ibliis baa ugaarhsaday fii fakhaakihi dabinadiisuu ku ugaarhsaday waa jamcu fakin fakiga waxa la yidhahdaa dabinka ibliis baa intuu dabin u dhigtay bay dabinkii u galeen ayib bal iskaba dhaafay bacduhum qaarkood qad saara wuxuu noqday min afraakihi ibliis dhashiisuu noqdayba dhashiisiibuu ka mid noqdayba yani wuxuu leeyahay ibliis baa intuu dabin u dhigtay bay dabinkii u galeen leanna qabrigan in la weyneeyo la dhiso ibliis baa faray ujeeduuna ka lahaa in ilaahay cibaadadiisa lagaga leexdo cadaab lagu galu isagu ujeedadiisu ahay dabinkii uu dheg wuuna u qurxiyey dabinkii somayna u gelin marka dabinkiibay u galeen bal iskaba dhaafay qaar baa waxay u noqdeen caruurtiisii noqday ha intayba dhaafeen dabinkii ka baxeen buuba caruur ka dhigtayba isagaaba korsaday isagaa macnaha barbaarsaday isagaana ku adeeganaya way macnaha yadcu wuu yeedhayaa kaa isagee macnaha caruurta u noqday yadcu wuu yeedhayaa ilaa cibaadati alawhaani asnaamta in la caabuduu ugu yeedhayaa dadka bilmaali xoolo iyo wanafsi naftiisa iyo wa bilisaani